Magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen in ka badan todoba boqol sideetan iyo sideed arday oo baratay xirfadaha farsamada gacanta sida korontada harqaanka iyo xirfadaha kale kuwaas oo ka aflaxay xarunta farsamada gacanta ACM isla markaana ay soo qaban qaabisay hay-adda Save the Children. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Waxbarashada, Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, maamulka xarunta ACM, mas'uuliyiin ka socday hay-adda Save the Children, iyo marti sharaf kale. Maxamed Caseer oo ka mid ah maamulka hay-adda badbaadinta carruurta ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay munaasabadda.
waxaan dhihi karaa xirfadahan hadda maanta halkan lagu soo gebagabeeyey waxay aada uga duwanaayeen xirfadihii kale oo la baran jiray sababtuna waxaa weeye save children iyadoo kaashanaysa labada wasaaradood maanta hawshan garwadeenka ka ah waxaanu samaynay daraasad aada u dheer taasoo aan ku ogaanaynay maxay tahay dhallinyarada kala duwani baahida xirfadeed ee qabaan dhallinyarada kala duwan baahiyahaas xogtaas la ururiyey oo laga ururiyey gobollada puntland oo dhan waxaa noo soo baxday xirfadahan iyo xirfado kale inay yihiin kuwa ugu muhiimsan ay tahay kuway ku shaqogeli karaayaan barana karaayaan wax badanna ay ka faa'iidaysan karaayaan halkaas markii daraasadu soo baxday daraasadu waxa ay talobixin ku bixisay in looga hormariyo inta aan la siin koorsooyinka caadiga ah in tababar ka horeeya oo loogu talagalay carbinta ama xirfadaha la xiriira nolosha oo ay ka mid tahay sida khilaafaadka loo xaliyo sida go-aamada loo qaato sida qofku noloshiisa uu ku maaraysan karo in la siiyey muddo bil ah markii ay xirfadda dhammaysteen waxaa fursad loo siiyey inay iyagu kala doortaan meesha ay rabaan inay ay aadaan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa u mahad celiyey hay-adda save the children iyagoo ardayda kula dardaarmay in ay bulshada ugu adeegaan xirfadaha ay barteen meelo badan baa anigu aan booqdo aan tegey gobollo aad iyo aad u fogfog uu ka mid yahay gobolka raas casayr aad iyo aad buu u fogay dhallinyaro badan baa ku nool waxyaalo badan oo u baahan yihiin ma ay haystaan waxaan rajaynayaa marka dambeeto oo mashruucan la cusboonaysiinayo inuu ka mid noqon doono waayo waxaan loo wada dhaariyey inaan sagaalka gobolla puntland aanaan mas-uuliyiin u nahnay waxaan rajaynayaa insha allah inay wada gaari doonaan baahiyaha ay qabaan iyo waxyaala u baahan yihin aan wada gaarsiin doono shaqadan hadda maanta xirfadda ah oo qofku wax soo saarkiisii ku soo saaranayo dad baa waxaa laga yaabaa inay u arkaan wax hoose runtii shaqadu sharaf weeye aad iyo aad baana ugu mahad celinayaa hay-adda
mashruuca barashada xirfadaha ayaa waxa uu door muhiim ah ka qaataa in dhallinyarada soomaaliyeed ay noqdaan kuwa wax soo saar leh islamarkaana qayb weyn ka qaata horumarinta iyo dubidhiska dhaqaalaha dalka